istaalgey waa layidhahay muddo laba sano weli laga joogo waraaqdii markaa meel aan la aadaan ka suwayn waan iska dhigay meel baan iska dhigay hadda inay dhunteen kalataa warka ma haye lafahay ka jirin tahay mar hore may fariisanayn hadda way fariisanay lafa lugaa in wax loo geliyo oo dhabarkana wax laga biro laga geliya u baahantaa la dhahay marka walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leeyahay gabadhaas yar ha iisoo caawiyeena hooyo abshira nuur waa hooyo soomaaliyeed oo gabadheeda oo sagaal sano jir ah ay in muddo ah kaga xanuunsan tahay magaalada tani gaarisa waxayna dadka muslimiinta ah ee khayrka jecelka codsatay inay caawiyaan oo gabadhan ka xanuunsan isbitaal loo geeyo iyadoona dhakhaatiirta ay u sheegeen in isbitaal ku yaala magaalada nairobi ay geyso kaasi oo ay awoodi waysay inay aado waxaan ka codsanayaa muslimiinta meel ay joogaan walaalahay ah anigoo abshiro nuur leedhaha gabadhan yar oo iga xanuunsan oo sagaal jirka ah oo weligeed dhakhtarna aan helin waxbana ilaahay baa awood leh waxaan u awoodana ay jirin istaal weyn aadi liidhahay waxaan u awoodana ma laha qur-aan uma awoodi waa qof marmar iska qalalaayo oo iska xanuunsan muslimiinta nabi maxamed meel ay ku sugan yihiin badal iyo dibad inay wax ii kaaraankooda iiga qaban karaan oo wax igala qabtaan arrinteedii ayaan ugu baahanahay istaalgey waa layidhahay muddo laba sano weli laga joogo waraaqdii markaa meel aan la aadaan ka suwayn waan iska dhigay meel baan iska dhigay hadda inay dhunteen kalataa warka ma haye lafahay ka jirin tahay mar hore may fariisanayn hadda way fariisanay lafa lugaa in wax loo geliyo oo dhabarkana wax laga biro laga geliya u baahantaa la dhahay marka walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leeyahay gabadhaas yar ha iisoo caawiyeena isbitaalka liidari waa kijaabe oo lafaha ku shaqada leh nairobi ku yeelaa f m na waxaan leeyahay ayagana allaha liibaana muslimiinta ay u gargaaraan dadka dhibaateysan way u imaadaan ninkii u cawda ayagana waxaan leeyahay weriyaashaayna sharafta leh ilaahay madaxooda ha raajiyo sidoo kale qaar ka mid a ehelka gabadhan yar ee xanuunsan ayaa iyaguna ka warbixiyey xaaladda gabadhan ayagoona baaq u diray muslimiinta gaar ahaana soomaalida gabadhan ma hadasho wax ma cunto bahalaha bucmada iskuma celin karto ma socon karto ibraanka ummaddeena maxmed waxaan ka codsanay in cunugan soo caawiyaan oo wax isbitaal lagu geeya iyo wax wax isbitaal lagu geeya iyo wax quraan lagu saara ummadeena wax badan ka codsanaa habarteed waa jajabta ma nool gacmee waa ka goloobate sharci waa garaasheed basheed saar bay wahayso un habeen ma hurud cunugan todoba saac sideed saac gaari markaa waxooga saaan shay ub ku dhiisat wiligeed shay walaal gaaru isku baqbayn wiligeed habeen ma ogiya naftal boo hadda gaaru isku baqbayn wiligeed taag ilaahay baa nugu og beentaa bishaagaana ufdo todoba saac sideed saac marka dambe ay kamacdaa habeenkii saa walaal wiligaa gaaru isku baqbayn wiligeed taana bahala loo celinaa markaa dabka shadeen markaa ka waa inaan ana kor uga fadhiya on bahalaa ka celiyo kanicada iskuma celin karto dabshe iskuma celin karto waxay wahayn karto ma jirto waa laga dhigaa iyo oyn rafanaa loo imaada dalaada ka taga mada maxamed waxaan ku codsanaa oo islaamka ah gabadh ay soo caawiyaan ninka dalkaa jooga inta dulidii darta waxaan ku cunugaan soo caawiyaan isbitaalgee laba xag lagu geeya wax quraan lagu saara nairobi gaari nala dhahay waxaan ku geynaan wayno nin cunuga dhansaaya ma fadhin dhahay ma fadhin dhahay oo waxayto cunugiisa habsaalna nin waxayto ma fadhin dhahay oo saqaandir waaya
gabadhan sagaal sana xanuunsan tahay daryeel weli ma helin isbitaalku weyn marmara la geeyaa maxay dhaheen riixa waa dhowr jalaal riix meesha fiistar bay galgeey wax kaloo dhaqaale oo haystan ciddana dhaqaale ma haysta waa iska tabarey markaan saas way arrinta istaal weyn aadiyaan lahay istooyin lacag uma hayna markaan muslimiin maxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan wax ilahay wax u dhiibay bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa